wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladgoboleedka galmudug oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ayaa kulan wadatashi ah ku qabatay degmada hobyo ee gobolka mudug kaas oo diiradda lagu saarayay diyaarinta qorshaha isbeddelka galmudug kulanka ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa ugu horeyn daafura agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowladgoboleedka galmudug mudane cabdulaahi cumar aadan isaga oo xusay in kulankan kulamo lamida lagu soo qabtay qeybo badan oo kamid a degmooyinka duul goboleedka galmudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maalmahan wasaaradda qorsheynta galmudug oo kaashanayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan wasaaradaha kale waxay ka shaqaynaysay arrimaha state transformation blank ama qorshaha isbeddelka galmudug qorshahaas oo loogu talagalay in lagu jiheeyo stedeka howlihiisa horumarineed howlihiisa arrimo bulsho iyo dhammaan qorshayaasha kaleeto waxaan maaragtay inoo suurto gashay inaan markii ugu horreysay ka daafurno magaalada dhuusamareeb taas oo madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug uu maaragtay noo furay kadib waxaan aadnay magaalada caabudwaaq oo aan bulshadii halkaa deganeed kulan kula soo yeelannay annagoo xogtii iyo waxyaabihii loo baahnaa in qorshaha lagu qoro ka soo aruurinay kadib waxaa noo xigtay magaalada gaalkacyo oo ayadana sidoo kaleeto maayarkii degmada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan aan la kulannay kadibna aan ka aruurinay xogtii loo baahnaa loogu talagalay in qorshaha lagu qoro maanta ilaahay wuxuu noo idmay inaan hobyo oo meeshii saddexaadoon tegayna ah in ayadana aan maanta joogno ayadoo si wanaagsan ay noogu soo dhammaatay arrimihii maaragtay inaan ka dhagaysano bulshada halkaa degan baahiyihii isteedka uu lahaa si aan qorshaha isteedka ugu dabaqno wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladgoboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambe qaar ka mida degmooyinka dowladgoboleedka galmudug ku qabanaysay kulamo looga hadlayo qorshaha isbeddelka galmudug